alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed wasalama tasliima kasiira su-aal baa waxay ku saabsan tahay hadduu markaa saxaabiga uu yidhaahdo qiso intuu sheego fatalaa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam hadihi ilaaya waxaa la ictibaarinayaa inay sababu nusuul tahay oo siyaqii asbaabu nusuulka waa soo gelaysaa miyaa ama waxay la mid noqonaysaa faanzala allahu qowlahu tacaala kada aw wa fiihi nasalat jawaabtu waxay tahay kama mid ahaa kollay asbaabu nusuulka waxyaalaha sariixa ah kama mid ahaa laakiin waxay leedahay ixtimaal bay markaa leedahay waxayna aqbali kartaa sababu nusuul inay ahayn ee loo jeedo macnaha aayadda waxyaalaha soo gudagelaya inay ka mid tahay loo jeedo saasay aqbali kartaa marka waxay la maqam noqon kartaa wa fiihi nasalat ama wa fiihi unzila bimacnaa waxyaalaha cumuumku shamlinaayo inay ka mid tahay ayay markaa aqbali kartaa ama u dhici kartaa allah wuxuu yidhi qul sadaqa allah faattabicuu millata ibraahiima xaniifan wamaa kaana min almushrikiin qul waxaad tidhahdaa sadaqa allah ilaahay baa run sheegay dheh faattabicuu millata ibraahiima xaniifa faattabicuu raaca millata ibraahiima diinta ibraahim raaca xaniifan xaaluu ibraahim ahaaday mid shirki iyo diin baatil oo dhan ka soo iishay xaaluu ahaaday xanafka oo innagii sheegnay inuu yahay almayl asaalatan wamaa kaana min almushrikiin wuxuu xaniif ahaa walxaal maa kaana aanu ahayn ibraahim min almushrikiina mid mushrikiinta ka mida aanu ahayn qul sadaqa allah waxay u dhacaysaa bimacnaa hadalka xujadaasi siday u oogantay oo arrinkaasi u caddaaday oo ibraahim ashyaadaasi inaynay ka xaaraan ahayn la ysku khilaafsan yahay ama tanaasucu ka jiro inaynay ibraahim xaaraan ka ahayn siday u caddaatay waxaad tidhaahdaa ilaahay ayaa run sheegay bimacnaa sidaa ku dheh baa loo jeedaa marka lahum ayaa qadaran oo macnuhu u dhacaya markaa qul lahum sadaqa allah lagamana qaadanayo aayaddan marka qur'aanka tilaawada ruuxu intuu akhrinayo akhriyo inuu ku khatimo sadaqa allaahu alcadiim daliil uma aha waayo yacni maqaamka tan la yidhi sidaa dheh iyo khitaamka qur'aan marka la akhriyo in lagu gebagabeeyo lagu khatimo waa laba shay oo kala duwan nebigana sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa lagama soo rarin markay qur'aanka tilaawadiisa akhriyaan inay ku khatimi jireen sadaqa allahu alcadiim aayadduna markaa daliil uma aha waayo aayaddu way itlaaqan tahayoo maqaam gaaray weliba ku saabsanaydoo xujo iyo ixtijaaj ku saabsan faattabicuu millata ibraahiima xaniifa waxaad raacdaan diinta ibraahim raaca xaaluu ibraahim ahaaday mid shirki dhammaantii iyo diin baatil oo dhan ka soo iishay xaaluu ahaaday oo diinta xaqa ah iyo tawxiidka u soo iishay millata ibraahimana waxaa loo jeedaa tawxiidka ayaa loo jeedaa oo diinta nebi moxamed sala allahu alayh wasalam haystaa waa diintii ibraahim bacdu sharaa'ic ama bacdu alaxkaam inay ku kala duwan yihiin oo yacni markaa farqi uu jiro ma keensanayso diinta inay ku kala duwan yihiin yacni nebiyadana diintoodu waxay ahayd yacni diin qura ayay ahayd diinunaa waaxid waata nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam marka ibraahim mushrikiinta kama mid ahayn oo shirki kuma sugnayn qolyahan yuhuudda iyo nasaarada iyo mushrikilcarab intubana waxay ku jireen shirki bay ku jireen marka waa baraa'o la caddaynayo ibraahim inuu beri ka yahay waxay ku sugan yihiin qul waxaad tidhahdaa sadaqa allah ilaahay baa run sheegay dheh faattabicuu raaca millata ibraahiima diinta ibraahim raaca xaniifan xaaluu ibraahim ahaaday mid shirki iyo baatil dhammaantii ka soo iishay xaaluu ahaaday xaniif waxaa loo jeedaa ay maa'ilan can aladyaani albaatila bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen xaniifan waxaa loo jeedaa bimacnaa mustaqiiman laakiin labada weji waxa fiican wejiga hore ayaa fiican oo jamaahiirta culammadu ku tageen istiqaamadiina waa ka laasimayse haddii diin baatil oo dhan laga iisho dee waxaa loo soo iishay istiqaamadii iyo toosnaantii baa loo soo iishay mudaafu ilayhiga in wax laga xaaleeyana xaalado gaara ayaa marka culammada qaarkood ay banneeyeen marka xaaladihii bay soo gelaysaa waayo milladdu ibraahim waxay uga dhigan tahay kaljuz'i minhu mar hadday kaljuz'i minhu uga dhigan tahay waa laga xaalayn karaa ibraahiim oo mudaafu ilayhi hadda markaa ah waa laga xaalayn karaa xaniifan wamaa kaana min almushrikiin wuxuu xaniif ahaaday walxaal maa kaana aanu ahayn ibraahiim wakhti wakhtiyada ka mida min almushrikiina mid mushrikiinta ka mida aanu ahayn oo mushrikiinta aanu ku jirin shirkina dee aanu la iman ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakkata mubaaraka allah wuxuu yidhi inna awala beytin gurikii ugu horreeyey gurigaasoo wudica loo dhigay linnaasi dadka loo dhigay inay ku cibaadaystaan laladii bibakkata waa kii ku sugnaaday maka ku sugnaaday mubaarakan xaaluu gurigaasi ahaaday mid la barakeeyey uu ahaaday maka wuxuu ku sugnaaday bakka iyo maka waa isla meel weeye oo labada magacba waa lagu magacaabi jiray culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen cumuum iyo khusuus baa u dhaxeeya oo way kala caamsan yihiin oo bakka waxaa looga jeedaa inta beydku ku yaallo iyo agagaarkiisaa loo jeedaa makana waa ka guda ballaadhan tahay si kalena culammada qaarkood waa u cabbireen oo waxay yidhaahdeen waa isku mid marka laladii bibakkata ay laladii istaqarra bibakkata kii bakka ku sugnaaday weeye guriga ugu horreeye cibaado dadka loogu dhigay marka istiqraarka damiirka ku qarsoon baa laga xaalaynayaa mubaarakan weji labaad culammada qaarkood waa yidhaahdeenoo waxay yidhaahdeen wudica naa'ib faacilku godanaayo ayaa markaa laga xaalaynayaa oo huwa ahoo beydka u noqonaya laakiin labada weji waxa fiican wejiga hore ayaa fiican waayo waxbaa soo kala dhex gelaya markaa xaalkii iyo saaxibulxaalkii ayaa wax soo kala dhex marayaan ajnabi ka ahi marka maadaamay sidaas tahay wejiga fiicani damiirka istaqarra huwa ka in laga xaalaynayo ayaa markaa awle ah oo fiican wuxuu baka ku sugnaaday beydkaasi mubaarakan xaaluu ahaaday mid la barakeeyey uu ahaado khayrkiisa iyo barakadiisa la badiyey wa hudan iyo xaaluu hanuun ahaaday ay wahaadiyan mid hanuuninaya xaaluu ahaaday lilcaalamiina caalamiinta khalaa'iqdoo dhan mid hanuuninaya uu ahaaday bimacnaa sababtiisaa lagu hanuuninaya fiihi aayaatun bayinaatun fiihi beydkaa waxa ku sugan aayaatun calaamado ayaa ku sugan calaamadahaasoo bayinaatun cadcad ayaa ku sugan maqaamu ibraahiim ay minha calaamaadkaa waxaa ka mida maqaamu ibraahiim makaanu istaaggii ibraahiim baa ka mida waman dakhalahu kaana aamina waman dakhalahu ku kastoo gala beydka kaana aaminan wuxuu noqonayaa mid nabadgelyo u saaxiibuu noqonaya ay daa amnin walilaahi ilaahay waxaa u sugnaadoo u waajibay calannaasi dadka dushooda ugu waajibo ugu sugnaaday xijulbeyti beydka in la xajiyo oo baydkaa loo soo qasdo man istataaca ilayhi sabiila wuxuu ku sugnaaday naaska ka beddelo calaa man istataaca cidda kari karta ayuu ku sugnaaday ay minhum ee dadka ka mida damiirkii baa loo qadarayaa rabdinayey man istataaca ay calaa man istataaca kii kari karaa korkiisa ayuu ku sugnaaday minhum xaaluu dadka ka mid ahaaday awoodi kara ilayhi sabiilan waddo awoodi kara uu beydka ku gaadho waman kafara ku kastoo kufriya oo ilaahay ka gaalooba ama waman kafara ku kastoo nicmada ilaahay ka abaalka daraa fa inna allaha ghaniyun cani alcaalamiin ilaahay hani ayuu ka yaho waa ka maarma caalamiintoo dhan yacanii khalaa'iqdoo dhan ilaahay hani buu ka yahi marka macnuhu wuxuu u dhacayaa isagana hani buu ka yaho macno waciid ayuu u dhacayaa ilaahay wuxuu inoo sheegayaa gurigii ugu horreeyey ee cibaado loo dhisaa inuu ahaa kacbada inuu ahaa makana magacyo kala duwan bay leedahoo makaa ka mid ah oo bakaa ka mid ah oo beledul amiin baa ka mid ah oo waxaa ka mid ah wakhtiyada qaarkood alkacbaaba la yidhahdaa beledkao dhan hadyan baaliga alkacba xaramkao dhan wakhtiyada qaar baa kacbo lagu itlaaqa waxaa ka mid a macaad baa ka mid a asmaa badan ayaa jiro oo culammadu ay sheegeen oo lagu magacaabo beledkaas markaa lagu magacaabo marka bakka waxay ka mid tahay magacyada maki leedahay ayay ka mid tahay looma jeedo gurigii ugu horreeye arlada laga taagay ayaa wuxuu ahaa kaa maka ku sugan ee waxaa loo jeedaa kii cibaado loo dhisay saas aawadeed waxaa la soo wariyaa aasaarta qaarkood inay taabiciinta qaar ay yidhaahdeen dadku guryo waa dhisan jireene waxaa loo jeedaa gurigii ugu horreeye cibaado loo dhisaa loo jeedaa ee dadku horteedba gurya waa dhisan jireen culammada qaarkood oo yidhi wudica linnaasi waxaa laga tilmaamayaa mawdica uu gurigu ka dhisan yahay ayaa markaa la dhigay oo markuu ilaahay arlada abuuraayey ayuu markaa meesha mawdica guriga dhigay arladana markaa waxawaye markaa la abuuray marka mawdicu inuu ka horreeyey bay culammada qaarkood markaa ku tilmaamaan oo mawdicay ka dhigaan laakiin gurinimo dhisitaanka loo dhisayaa iyadoo arlada abuurkeeda waa ka dambayse culammaduna waa isku khilaafaan ciddii ugu horraysa ee dhistay way isku khilaafaan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaanoo agtooda caanka ah ciddii ugu horreeye beydka dhistaa baytullaahi alxaraam kacbada waxay ahayd malaa'igta oo waa hore ayay dhiseen intaan aadanba la abuurin wakhti badan ka hor ayay dhiseen intay dhiseen bay dabeedna ku dawaafeen ha yeeshee sanad saxiixa looma hayo mashhuur ha ahaato tawaariikhda iyo siirooyinkiyo caan ha ku ahaato arrinkaasiye laakiin mid sanad saxiixa loo hayo ma aha waxay kaloo culammada qaarkood yidhahdeen aadan baa isaguna dhisay inuu aadam dhisay laftiisa yacni deliil saxa looma hayo waxaynu ogsoonnaho qur'aanka ilaahay inoogu sheegay inuu ibraahim dhisay laakiin dhiska ibraahim waa laga horreeyey ayay markaa culammadu yidhaahdeen oo maadaama ummadihii hore meelaha cibaadada loo dhisay keliya ay ku cibaadaysan jireen oo ku tukan jireen oo salaadda arlada meel walba aynay ku tukan jirin ee mawdic cibaado loo khaas yeelo bimacnaa salaad loo gaar yeelay ay ku tukan jireen oo ummaddan khasaa'isteeda ay ka mid tahay ama nebi moxamed sala allahu calayh wasalam khusuusiyo loo siiyey oo si gaara loogu khasisay in ummaddiisu iyo isaguba meel kastoo arlada ka mida ay ku tukan karaan dee waxay noqonaysaa nebiyadii hore kollayba inay lahaayeen meelo ay ku cibaadaystaan oo ku tukadaan cibaadada markaa masjidka lagu gaar yeeli jirayna dee salaadday ahayd ee cibaadaadka kale ma aha marka maadaama nebigu uu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa dadkii hore qolo weliba ku tukan jirtay meeshaa cibaadada loo dhisay ee salaadda loo dhisay ee aniga waxaa laygu gaar yeelay in meel kastoo arlada ka mida masjid layga yeelay wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuraa meel kastoo arlada ka mida waxaa layga dhigay masjid meelaan ku tukadaa layga dhigoan ku sujuudo wax lagu tahaaro qaatana waa layga yeelay wax lagu tahaaro qaatana waa layga yeelo haddii biyo la waayo ciiddaa lagu gegebaysanayaa ciiddaa marka lagu gegebaysto ayaa marka arladana meeshii ay salaadda kugu qabsataba aad ku tukanaysa marka kollay in dhismaha nebi ibraahim in markaa dhisma ka horreeyey waa sida markaa mutabaadirka ah ee soo degdegaysa marka adiladaa la eego nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa la weydiiyey xadiis saxiixa ku sugan masjidkii ugu horreeye arlada laga dhisaa kee buu ahaa qaala alkacbatu kacbada ayuu ahaa ama baytullaahi alxaraam ayuu ahaa yaa ku xigay baa la yidhi yacni masjidkaa masjidkee ku xigay markaasaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam masjid alaqsaa ayaa ku xigay kan baynahumaa intee labadooda u dhexaysay qaala arbacuuna sana afartan sano ayaa u dhexaysay markaa nebigu sala allahu alayh wasalam xadiiskaa wuxuu ku tilmaamay gurigii ugu horreeyey ee masjidnimo iyo salaad in lagu tukado loo dhisay inuu ahaa kacbada inuu ahaa kii ku xigayna inuu ahaa masjidulaqsaa inuu ahaa masjidulaqsaa inuu ahaa afartan sanana u dhexaysay sidaas aawadeed meel lagu tukado waxaa ugu fadli badan baytullaahi alxaraamka ayaa ugu fadli badan axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ku soo aroortay salaadda lagu tukadaa ee baytullaahi alxaraamka bimacnaa masjidka kacbada lagu tukadaa waxay ka fadli badan tahay mi'atu alfi salaa boqol kunoo salaadood ayay markaa ka fadli badan tahay marka waxaa weeye waa masjidka arlada ugu fadliga badan in lagu tukado ilaahay wuxuu inoo sheegay in masjidka ama beytkaa la barakeeyey waa mubaarak barakada la barakeeyey waxaa ka mid a in lagu dawaafaayo mawdic kaloo arlada ka midoo in lagu dawaafa ay sharci tahay ama bannaan tahay ma jirto mawdica keliya cibaado loogu dawaafayaa waa kacbada weyn walyatawafuu bilbeyti alcatiiq ha ku dawaafaan gurigii horreeyey waxaa ka mida barakada salaaddiisu inay ka fadli badan tahay salaadaha kale waxaa ka mida barakada kasratu lmusalliin dadka ku tukanaya inay tiro badan yihiin maadaama aafaaqda looga imanayo oo masaajiddii kale maadaama uu ka fadli badan yahay dee jamaciisu waa ka badan yahay jamacyada kale waana ka qadiibsan yahay dhismo ahaanna waynaga soo aragnay inna awala beytin wudica linnaasi liladii bibakka waxyaalaha qaarkood oo culammadu ay sheegaan oo aan sugnayn baa jira sida inay yidhaahdaan kacbada hawadeeda shimbiruhu ma mari karaan oo kama korrayn karaan ee markay ku soo beegan tahay shimbirtu ku soo beegan tahay duulitaankeeda halka kacbada ku beegan bay ka leexanaysaa oo geesun oga weecanaysa markii la arkay mushaahad inay tahay inay dul maraan ayaa waxa fuqahada qaarkood ama mufasiriinta qaarkood ay qoreen si ay marka arrinkaa u badbaadiyaan xaaladda ay soo galaan waa xaaladay xanuunsadeen marka shimbiruhu markay xanuunsadaan bay soo galaan hawada yacni ku beegan kacbada toos ugu beegana samada ka xigta waxaynay markaa u soo galaan bay yidhaahdeen lilistishfaa yacni isdaweyn inay u jeedaan laakiin tan noocaasi waxay u baahan tahay yacni daliil bay u baahan tahay ma aha arrin ra'yi ku sugnaanaye waxaa loo baahan yahay in daliil loo helo ayay u baahan tahay haddaan daliil loo helin mid waxa weeye markaa la yska jasminayo oo sidaa la yska odhanayo ma aha wuxuu ilaahay inoo sheegay inuu beydkani hanuun caalamiinta u yahay oo caalamiinta hanuuninayo bimacnaa sababtiisay ku hanuunayaanoo khayr badan bay markaa cibaadada ay ku cibaadaystaan ay ka helayaan khayrkiina wuxuu yahay tilmaan buu yahay khayraad badan xajkii iyo cumradii mid waliba waxay ku xidhan tahay tawaafka beytka lagu tawaafayo calaamado cadcad ayaa ku sugan aayaat bayinaat maqaamu ibraahiim culammada qaarkood waxay yidhahaan maqaamu ibraahiim waxaa laga dhigayaa cadfu bayaan baa laga dhigayaa ama beddel baa laga dhigayaa oo aayaatun baa laga beddelayaa ama cadfu bayaan baa loogu caddaynaya wejigaa culammada qaarkood waa mareen cadfu bayaanka ama beddelka laakiin labada mid walba waa la naqdiyey oo waxay yidhahdeen qawaacidda naxwaha ayay ka hor imanaysaaye jamaahiirta culammadu ay qabaan bere qaarkood waxay yidhaahdeen labada markaa mid ahaan nuxaadoo dhan kuufiyiin iyo basriyiinba waxay isla oggol yihiin inaan nakiro shay macrifo ah cadfu bayaan looga dhigayn aayaatunna waa nakiro maqaamu ibraahiimana macrifaa loo idaafeeyey maqaamka marka wuxuu noqonayaa isaguna macrifuu noqonaya oo almudaafu ila almacrifati macrifa kii macrifo loo idaafeeyey macrifuu noqonaya maadaamuu sidaas yahay inuu cadfu bayaan nakiro u noqdaa ma suuragal aha waayo ijmaacii nuxaaddaa la khilaafaya kuufiyiin iyo basriyiinba dhammaan siday ku tageen in ijmaacoodii la khilaafaa ka dhalanaysa qaar baa markii taa lagu soo ooday waxay yidhaahdeen ibnu jinni baa waxau yidhi ijmaaca kuufiyiintiiyo basriyiintu ay ku ijmaacaan mas'alo naxwi ah in la khilaafaa mamnuuc ma aha oo xaaraan ma aha in la khilaafaaye waa la khilaafi karaa ijmaaca xujadee aan la khilaafi karinna wuxuu ahaa ijmaacu lfuqahaa laakiin labada madrase ee kuufiyiin iyo basriyiin ahaa ijmaacoodu ummaddii oo dhan ijmaaceedii ma aha nuxaadun bay calanka u sideen nuxaado kale way jireen qowlkoodii inaynaan ogaynna sheegi mayso dee in waxa weeye markaa aanu qowl kale jirin sidaas aawadeed xujo aan la khilaafi karin ma aha halkaasaa qaar ka saareen ta beddelka ku saabsan lafteeda waxay yidhahdeen culammadu ee jamcu mu'anasi saalimka lagama beddeli karo mufrad oo jamacii marka mufrad laga beddelaayo dee in waxaa la beddelaya iyo waxa laga beddelayaa waa inay markaa noqdaan wax markaa isdaabaqaya oo waxa weeye si isu waafaqaya laakiin jamac adoo sheegay jamaciina mutacadid yahay haddana aad ka beddesho shay waaxid ah taa lafteedu marka waxa weye saa'iq ma aha baa la yidhi saas aawadeed wejiga ugu fiican waa in la yidhaahdo waa mubtadee khabarkiisii go'an yahay ay minhaa maqaamu ibraahiim aayaadka waxaa ka mida maqaamka ibraahiim baa ka mid a maqaamu ibraahimna waxaa loo jeedaa nebi ibraahim dhagwuxuu isku taagi jiray markuu kacbada dhisaayo ayaa baaqi oo jooga arrin khaariq lilcaadana waa dhacay oo dee dhagaxa waxaa la ogsoon yahay in dhagwuxu adag yahay haddana nebi ibraahim markuu dhagaxa isku taagay addimadiisibaa si uu dhoobo isku taagoo kale ayay addimadiisii ugu sawirmeen dhagixii oo raadkiisii sidii uga muuqdaa dhagixii taa lafteedaa shay la yaab le ah in dhagax ruux isku taagay addimadiisa dhagixii ku sawirmaan oo ku dhigmaan si uu markaa ciid ama dhoobo isku taagay oo kale marka waxaa loo sameeyey wax lagu dahaadhay baa loo sameeyoo dadka qaar baa dee laga yaabaa inay ka barakaystaan oo isku masaxaan oo dee waxa weeye waxyaalo badan baa dhici kara sidaas aawadeed si aan taasi u dhicin yacni markaa shay baa lagu sameeyey dibna waa looga soo durkiyey kacbadii oo dawaafkii baa loo baahan yahay dadkii inay maraan dad fara badanna markay arkeen aayadda allah uu yidhi wattakhiduu min maqaami ibraahiima musalla waxay u qaateen in lagula dhowaanayo maqaamka oo ay daruuri tahay in hoosta markaa lagala galo dabeed waxaa isku cadilmay dadkii tukanayey oo ragcata iyo tawaaf markaa tukanayey iyo dadkii tawaafayey watakhiduu min maqaami ibraahiima musallanna waxaa loo jeedaa jihadeeduun geesta maqaamu ibraahim ku yaallo xaggaa kaga soo tukadaa muraadku yahay laakiin muraadku ma aha ilaaba ilaa kula soo dhowaada dhowaanshaha kacbadana waxaa u sii xaqnimo badan dadka tawaafaya ayaa u xaqnimo badan oo daa'ifiinta tawaafaya waa inay kacbada ku dhowaadaan laakiin salaaddu meel walba waa ka soo ansaxaysaa saas aawadeed bay culammadu yidhaahdeen hadduu mawdican maqaamu ibraahimka ku beegan ruuxa u suuro geli weydo inuu kaga soo tukado jiho kasta oo yacni uu doonuu kaga soo tukan karaa masjidka gudihiisa xataa hadday u suuro geli weydo amaba uu ilaawo inuu kaga tukado isagoo ka baxay xaramka meel walba waa kaga soo tukan karaa waxaa soo aroortay cumar bnu khadaab intuu dawaafay inuu markaa kacbadaba ka baxay baytullahilxaraamka dayrkaba inuu ka baxay dabeedna isagoo markaa ceelkii diituwan sii socda masaafo doora u dhaxaysa halka masjidku ka dhisan yahay iyadoo ziyaadooyin badan lagu sameeyey iyo ceelkani halku ahaa halkaasuu kaga soo tukadaa la yidhi cumar bnu khadaab yacni bibi'ri dii tuwan waxaan filayaa in lagu sheego xaafadda zaahir la yidhaahdo ama cutaybiye la yidhahdo agagaarka ah yacni maqaabirta halkay ku taallo xagganay markaa ka xigtaa yacni markaa waxaa galbeed oo waxa weeye xoogaa waa ka durugsanta agagaarkaasu ku yaallay baa layidhi hadda ceelkii markaa waxaa mid muuqanaya ma aha yani dhismayaal baa meelihii ku yaallay maqaamka ibraahim wuxuu ku dheganaan jiray waagii hore siday ahlucilmigu sheegeen kacbadu ku dheganaan jiray marka wakhtigii cumar bnu khadaab ayaa dib looga raray oo saxaabadii ay dib uga rareen cahdigii cumar ummadduna saasay ku ijmaacday oo wax khilaafi markaa kama iman wax khilaafi kama iman sababta dib loogu rarayna waxay tahay waa si tawaafku u suuro galo oo dadka ragcatayo tawaaf tukanaya iyo dadka tawaafaya kacbada ku tawaafaya si aynay isugu dhibaatoon waayo kacbada waxaa u sii xaqnimo badan inay ku dhowaadaan dadka ku tawaafaya marka qadar aan badnayn ayaa kacbada laga soo yaro gooyey waxaana lagu sameeyey dhismo yar baa lagu sameeyo xagga sare muraayad ka ah oo qofku halkaa ka arki karo yacni waxa weeye dhagaxiyo xagga hoose ku sugan laakiin in la ysku masaxo iyo in lagu dhegdhego ashyaadaasoo dhan markaa laynooma sharciyey meel cibaado loo taabanayo waxaa laynoo sheegay xajarul aswadka iyo ruknulyamaaniga ayaa cibaado loo taabanaya multasamka halka aana intuu qofku qabsado waa ku ducaysan karaa laakiin meel kaleoo kacbada ka mida ama agagaarkeeda ka mida oo cibaado laysugu masaxayo ama loo taabanayaa ma jirto barakaysina dee laynoomaba sharciyaynba xadiiskii muxuu sheegay cumar bnu khadaab ee saxiixa cumar bnu khadaab wuxuu dhunkaday xajarul aswadka ayuu dhunkaday markaasuu wuxuu yidhi wallaahi innii la aclamu annaka xajarun laa taduru walaa tanfac ilaahay baan ku dhaartee waan garanayaa inaad adigu dhagax tahay oo aanad waxna dhibaynin waxna anfacayn walowlaa annii ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yuqabbiluka maa qabbaltuk ilaahay baan ku dhaartay haddaanan arki lahayna rasuulkoo ku dhunkanaya kuma dhunkadeen ayuu yidhi cumar ee bes waxaan ku dhunkanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ku dhunkaday yacani waa itibaacan lirasuul sala allahu alayh wasalam waqtidaa' bih waa dayasho nebiga lagu dayanayo markaa barakaysi in loo dhunkanayo ma aha marka waxaa macnuhu barakaysi in laysugu masaxayana ma aha waa tacabud lagu cibaadaysanayo oo nebigu inuu markaa dhunkaday inuu istilaamay oo taabtay cibaadada caynkaa uu sameeyaa nebiga lagaga dayanaya sala allahu alayhi wasalam hadalkaana wuxuu cumar u yidhi bay yidhaahdeen ibdaal uu burinaayo dadkii dhagxanta ee ka barakaysanayey ama waxa weeye markaa dhagxanta waagii hore caabudi jiray inaynay moodin dhagaxani in laga soo reebay dhagxantii la yidhaha caabudina si aynay taas ugu qaadanin ayuu markaa hadalkaa u caddiyey marka barakaysi laga barakaysanaya mashruuc maaha dadka qaarkood waaba ka sii badiyeen oo ilaa xabaalaha qaarkood bay dee ka barakaysanayaan oo isku masaxayaan ahlucilmiguna dhammaan waa diidayaan ta noocaas oo kalea marka maqaamka ibraahim baa aayaadka ka mid a shayga cajiibkaee ku suganna waa yacni in raadkii ibraahim ku sugan yahay waa shay la yaab leh aayaadka ku sugan beytka ku sugani dee aayaad kaleba waa jiraan laakiin tan baa si khusuusa laynoogu sheegay waman dakhalahu kaana aamina ka beytka soo galaa wuxuu noqonayaa aamin waxaa loo jeedaa xaramkaba hadduu soo galo aamin buu noqonaya amniguna wuxuu noqonayaa amni qadari iyo amni sharci amniga qadariga ahi waa dhici karta wakhtiyada qaarkood inay markaa la waayo ee sida haalibkaa waa jiraa amniga sharcigaana waxaa laga tilmaamayaa in la sharciyeeyey in ammaan laga dhigo cidna aan waxba lagu yeelin mushrikiintii carbeed ama gaaladii carbeed iyagoo gaalo ah ayay haddana beydka iyo xaramka way ixtiraami jireen waxaa la yidhaahdaa haddii midkood kii aabbahood dilay xaramka ay isku arkaan sidaa umay eegi jirin iyagoo gaalo ah ayaa kii aabbahood dilay hadday xaramka kula kulmaan wax allo waxay yeeli jireen ma jiro ilaa uu xaramkaa ka baxaayo waxay tusinaysaa siday xaramka u qadarinayeen oo aad iyo aad isaga ilaalinayeen ayay markaa tilmaamaysaa waman dakhalahu kaana aamina waxaa dhacday wakhtiyada qaarkood amni inaanu ka dhicin oo markay ahayd oo kale kun iyo afar boqol taariikhdu markay ahayd ama taariikhda faranjigu ay ahayd siddeetankii ay ahayd niman baa galay xaramka oo ku dagaalamay juhaymaan nin la yidhaahdo iyo niman wato oo ciidana oo hubaysan ayaa xaramka galay dhufaysna ka dhigtay kuna dagaalamay muddo laba wiigana haystay arrinka noocaasa calaa kulli xaal markii dambe waxay galaaftaanba waa laga gacan sarreeyey wixii markaa waxa weeye markaa dhintay mooyaane wixii kalena waa laqa qabtay laakiin muddada afar iyo tobanka maalmooda waa caddilnaayo dee iyaga cidi uguma gelaynin baydkaas dadkii ku dawaafaya iyo dadkii ku tukanaya iyo wixii o dhanba waa laga caddila amnigiina waa la waayo xabad baa ka dhacaysay yacanii dowladdii iyo markaa ciidamadii dowladda ayay kula dagaalamayeen waxaanay islahaayeen xukunka sidaa ku qabsada shaydaankuna waa kediyeyoo waxay yidhaahdeen mahdigii ayaa nagu jira mahdigii soo baxaaye la ballan qaaday inuu soo bixi doono ayaa naga mid ah riyooyinna waa arkeen oo riyadaa waxay u qaateen wax la cuskanaya inay tahay muuqaalka waxay muujisanayeen khayr iyo wanaag dee inay khayrka jecel yihiinoo doonayaan laakiin wa kam min muriidin lilkhayri lan yusiibah fara badanaa mid khayr doonaya oo aan khayrkii haleelaynin fara badanaa waayo xaramkii oo dagaal mamnuuc ka yahay oo ilaahay xurmo u yeelay oo in lagu dagaalamo la xaaraantinimeeyey ayay ku dagaalameen xukuumad muslim oo aan diintii ka bixin oo kufri bawaaxa iyo gaalnimo cada aan la imanin ayay ku baxeen oo la dagaalameen saas aawadeed culammadu waxay fatwoodeen inay khawaarij yihiin waxay kaloo fatwoodeen inay markaa xiraabo marka ay ku jiraanoo yacni ay yihiin dad shufta ah marka ay yihiin maadaama amnigii ay khalkhaliyeen oo dadkii ay cabsi geliyeen oo nafo macsuuma meeshii ku laayeen oo ku dileen yacni waxay fatwoodeen xaddulxiraaba in laga jaro innamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu marka hay-atu kibaar alculamaa biri'aasati ibni baaz iyo culammada kaleba waxay fatwoodeen in laga jaro xaddulxiraaba oo la laayo wixii la qabtay sidaas iyadaa bay fatwoodeen khayr inay doonayaanoo sheegteen markaa mid wax daafacaysa ma aha mid wax ka baajinaysa ma aha sheegashada ay sheeganayeen inay khayr doonayeen ama ay muujisanayeen khayr waxay ka baajinaysaa ma jirto nebiguna sala allahu alayh wasalam sannaddii fatxu makka waa ku dagaalamay qadar yar xaramka gudihiis waxaanuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam yacnii xaramku wuxuu ku soo noqday ka hay'atihi yacnii xurmadiisii uu lahaa buu dib ugu soo noqday maalintii uu ilaahay abuuray xurmaduu ilaahay u yeedhay buu dib ugu soo laabtay marka waxa weeye waa xaaraan weeye in lagu dagaalamaa ilaa marka waxawe qiyaamada laga gaadhayo fain tarakhasa axadun biqitaali rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam faquuluu lahu ina allaha axalla lirasuulihi walam yuxilla laka hadday cidi ruqsaysato ay deliishato rasuulkaa ku dagaalamay waxaa ku tidhaahdaan baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ilaahay baa rasuulkiisa u xalaaleeyey laakiin adiga kuumu xalaalayn sidaa ku dhaha nebigu sala allahu alayh wasalam sidaas yada abuu yidhi marka waxyaalo badan oo mukhaalafaad ah ayay sidaas ugu dhaceen amnigiina waa cabsi geliyeen marka waxa weeye fitno cadiimo ah weyn ayay markaa sameeyeen yacni markaa sidaasna dhibta noocaasaa ka dhacday markii dambena waxa weeye wixii la qabtay xadkii baa laga jaray waa la dilay asheekhu alalbaani wuxuu isagu ku sheegayaa inuu khawaarija ay yihiin silsilatu axaadiisi saxiixa ayuu ku sheegaya oo ku tilmaamaya marka haddii la yidhaahdo waman dakhalahu kaana aaminan sawtan ilaahay yidhi amnigii markan sawtan la waayey waxaa la odhanayaa amnigu laba nooc buu u qaybsamaayo waa amni qadari iyo amni sharci amniga qadariga ahi dee marmar waa takhallufi karaa oo qadar ahaan in wax ka dhacaanoo aamin aynay noqon waa suuragal laakiin sida haalibkaa amni baa ka jira iyo nabadgelyo laakiin sharci ahaan in la nabadgeliyo aamin laga dhigo ayaa waajib ku yahay in aamin laga dhigo ayaa waajib ku yahay marka laga reebo saacaddaa ilaahay nebigiisa sala allahu alayh wasalam u banneeyey marka kaannahu la leeyahay fa amminuu ayuha annaas masaa'il baabkan ku tacalluqdo culammadu ka hadlaan waa jirtaa sida waxa weeye ruuxii xaramka gudihiisa ku sameeyaa shay jariime ah xadkii ma laga jarayaa mise lagama jarayo ma xadka waxaa lagaga jarayaa xaramka gudihiisa mise waa laga saarayaayoo xaramka meel ka baxsan baa lagaga jaraya ruuxii markaa debadda xaramka ku soo sameeyey shay xad ah oo dabeedna xaramka soo galay oo ku soo eertay isagoo qudhiisa ma la qabanayaa oo inta la qabto oo khaarij alxaram ma lagaga soo jarayaa xadkii mise waa la daynayaayoo markuu ka baxa ayuunbaa la qabanaya culammadu waxay leeyihiin hadduu daakhil alxaram shay jariime ah ku sameeyo yacni xaramka gudihiisaba waa lagaga jari karaa xadka haddii laga saarana yacni waxa weeye shiddo ma laho ixtiyaadka la raaco laakiin lama daynaye waa la qabanaya hadduu xaramka gudihiisa wax jariime ah ama dembiga ku sameeyo marka waxa weeye la qabtana waa in xadkii laga jaraa kii laakiin khaarij alxaram shay markaa jariime ah ku sameeyey oo dabeedna xaramka soo galay oo ku soo eertay oo gudihiisa soo galay culammada qaar baa waxay yidhaahdeen lama qabanayo oo waa la daynayaa intuu ka baxaayo laakiin lugya gacan loo kala furi maayo biyo madow la siin maayo oo cunto la siin maayo oo waxba laga iibin maayo oo lama hooynayo ilaa nafta ay ku kelifto inuu iskaga baxo markuu ka baxaa la qabanayaa xadka laga jaraya bacdu ahlicilmi saasay yidhahdeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen maya saarista laga saarayaa haddii siyaaraha looga saarayo dee in toos loo qabtaba markaysagaa dhibi kuma sugna oo ina alxarama laa yuciidu caasiyan xaram kuma magangeliyo ruux caasi ah ruuxu mar hadduu caasi yahay oo cisyaan la yimi ma magangelinaayo xaramku marka waxay noqonaysaa in markaa inta la qabto xadkii in lagaga soo jaro khaarij alxaram sidaa laga soo jaro masaa'il caynkaasoo culammadu ay ka hadlaan waa jirtaan bacdi ka midana isku khilaafaan aayadda wuxuu kaloo ilaahay inoogu sheegay inuu xajku waajib yahay xajkuna wuxuu ka mid yahay arkaanta islaamkaee shanta abuu ka mid yahay buniya alislaamu calaa khamsin waxaa ka mid ahaa in beydka baytullaahi alxaramka la xajiyo aayaddanna ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa xajku inuu waajib yahay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila wujuubka inuu xajku waajib yahay waxaa laga qaadanayaa lilaahi waxaa laamkaasi yahay istixqaaq uu ilaahay mutaystay calannaasina waajibnimadii bay tilmaamaysaa ilaahay buu u sugnaadoo mutaystay calannaasi dadka korkooda ku mutaystay xijulbeyti marka laamulistiqaaq marka hore in la sheegay calannaasi la yidhiyo dadkii korka loo saaray waxay markaa mid waliba caddaynaysaa inuu xajkii waajib yahay weliba waxaa sii caddaynaya waman kafara fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin gooddiga loo goodiyaayo cidda xajin weyda adillo badan oo ku soo aroortay xajka waajibnimadiisi waa jiraan adillo badan baa ku soo aroortay oo axaadiis badan baaba ku timi nabiguna sala allahu alayh wasalam waxau idhi ina allaha kataba calaykum alxaja faxujjuu dadow ilaahay wuxuu idinku faral yeelay xajka ee xajiya markaa xajku ciddii kari karta waa fardu cayn istitaaca in loo shardinayana aayaddaabay ku sugan tahay man istataaca ilayhi sabiila waxaa laga qaadanayaa ruuxii aan kari karaynin xajku waajib kuma aha man istataaca ilayhi sabiilan culammada qaar waxay ka daliishadeen sabiilka waa la nakireeyey yidhaahdeen marka dariiq kasta oo uu ku gaadhi karo xajka siduu doonaba ha noqdeen ha noqoto lugu lugeeyo ha noqoto baabuuru fuulo ha noqoto markaa diyaarad inuu raaco ha noqoto markab markaa inuu raaco dariiq kasta oo lagu gaadhayo ayaa laga qaadanaya oo sabiilan nakiraynta la nakireeyey ayaa laga faa'iidaysanayaa inaan markaa sabiil mucayan ahi inaanay markaa ku waajibin aya sabiil oo lagu gaadhi karo inuu ku waajibayo culammada qaarkoodna waxaabay yidhaahdeen manta waxaa laga dhigayaa shartiyo markaa sabiilan waa nakira fii siyaaqi sharti marka waxa weeye inta la bilowdo man istataaca ilayhi sabiilan ay falyaxuja ha xajiyo ama facalayhi alxaju waman kafara fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin kufrigan maxaa loo jeedaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa dafiraad xajkii la dafiro haddii juxuud lagu sameeyo xajka la dafiro waxay noqonaysaa gaalnimo ayay noqonaysaa waana sida cabdullaahi ibnu cabbaas iyo taabiciinta qaar iyo laga soo wariyey taabiciinta qaar waxay yidhaahdeen waman kafara waxaa loo jeedaa man laa yaraa xajahu biran walaa tarkahu ma'saman waa kaan u arkaynin oo u qabin xajkiisu inuu yahay samafal iyo khayr tegista laga tagana bimacnaa xajka inuu la yimaado waa kaan khayr u arkayn waxay qaarkood ka cabbireen man laa yarjuu bihi hawaaban waa kaan wax hawaaba iyo ajara ka rajaynayna inuu xajka la yimaado tegista laga tagana aan ciqaab ka baqayn lafdiga kalena wuxuu cabbiray walaa tarkahu ma'saman tegista laga tagana aan dembi yacni u arkayn in dembi ku sugan yahay kaasi muxuu noqonayaa dee jaaxidkii buu noqonayaa mar haddaanu xajkii imaatinka lala yimaado ajar ka rajaynaynin tegista laga tagana ciqaab ka baqaynin waxay noqonaysaa waa jaaxidun lilxaji waa mid xajkii dafiraya oo aan waajibnimadiisiiba qirsanayn noocaasuu noqonaya marka hadduu xajkii dafiro wuxuu noqonayaa kaafirun billaah ayuu noqonaya culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waman kafara fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin waxaa loo jeedaa ay waman taraka alxaja waa nooc kufraan ah markaasay kufrigaa qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa kufri akbar oo waxaa laga sheegay cumar bnu khadaab inuu yidhi waxaan ku hamiyey inaan dad u diro ku soo wareega magaalooyinka iyo meelaha la deggan yahay oo intay ku soo wareegaan cid kastaoo xoolo leh oo waxay ku xajido awoodi karayso aan xajinnin ay jizye ka soo qaaddo jizyo ama gibir ay ka soo qaadaan marka cibaarada noocaasa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu cumar uga jeedaa takhliid adkayn uu adkaynayuu uga jeedaa wa ilaa haddii xajka tegista laga tegaayo lagu gaaloobayo milladda lagaga baxaayo dee ruuxii ahlu jizye ma noqonayo wuxuu noqonayaa kaafir murtadah kaafirka murtadkaana jizye lagama qaado fii qowli jamiici ahlilcilmi culammadoo dhanba siday qabaan kaafirkii murtadka ahaa wax gibira ama jizye oo laga qaadaa ma jiro hadduu tegistuu xajka ka tegaayo ku gaaloobay dee xad buu ahaa in laga jaro man baddala diinahu faqtuluu yacni kii diintiisii baddela dila markaa min baabi takhliid ayuu markaa hadalka noocaasa culamada qaarkood ay ku xambaareen culamada qaarna markaa waxay yidhaahdeen haddii tegista xajka laga tegayo keliya lagu xambaaro aayadda in looga jeedo waman kafara fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin kufrigu wuxuu noqonayaa kufrun duuna kufrin waa dembi weyn oo kufrigii weynaa ka sokeeya ayaa loo jeedaa oo dembi kabaa'ir ah oo kufru asqar ah ayaa looga jeedaa marka wuxuu u dhacayaa waman kafara fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin hadduu jaaxid yahay kufri akbar haddaanu jaaxid ahaynna wuxuu u dhacayaa oo dafirsanayn waajibnimada xajkana wuxuu u dhacayaa kufrun duuna kufrin kufri ka sokeeya kufrigii weynaa oo kabiiro ah ayuu u dhacaya allah wuxuu yidhi ina awala beytin wudica linnaasi ina awala beytin gurigii ugu horreeye wudica la dhigay linnaasi dadka loo dhigay ama mutacabbadan linnaasi dadku miday ku cibaadaystaan loo dhigay wudica linnaasi dadka loo dhigay laladii bibakkata waa kii baka ku sugnaaday weeye makaa loo jeedaa wuxuu maka ku sugnaaday mubaarakan xaal la barakeeyuu ku sugnaaday maka wa hudan ay wahaadiyan iyo xaaluu ahaaday mid hanuuninaya lilcaalamiina khalaa'iqdoo dhan mid hanuuninaya uu ahaaday bimacnaa sababtiisay ku hanuunayaan fajcal afidatan min annaasi tahwi ilayhim fiihi aayaatun bayinaat fiihi beydkaa waxaa ku sugan aayaatun calaamado ayaa ku sugan calaamadahaasoo bayinaatun cadcad ayaa ku sugan maqaamu ibraahiim ay minha calaamaadkaa waxaa ka mida maqaamu ibraahiim makaanu istaaggii ibraahiim dhagaxii uu ibraahim isku taagay markuu kacbada dhisayey ayaa ka mid a waman dakhalahu kaana aamina waman dakhalahu ku kastoo gala beydkaas waxaa loo jeedaa xaramkao dhane kaana aaminan ay saara daa amnin wuxuu noqonayaa mid nabadgelye u saaxiiba oo la nabadgelinayo bimacnaa nabadgelya walilaahi cala annaasi xiju lbeyti walilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday oo ilaahay mutaystay calannaasi dadka korkooda ku mutaystay xijulbeyti beytka in la xajiyo man istataaca ka beddel naasko wuxuu ku mutaystay calaa man istataaca cidda kari karta ay minhum xaaluu dadka ka mid yahay kari karta waa bedelubacdi bedelubacdiguna wuxuu ka mid yahay mukhasisaadka wax lagu khasiso ayuu ka mid yahay mukhasisaadka wax lagu khasiso ayuu ka mid yahay marka wuxuu u baahan yahay damiir buu u baahan yahay damiir ayuu u baahan yahay ilayhi sabiilan waddo uu ku gaadho yacni markaa kii kari kara ayaa xajkaasi uu ku waajibay oo ilaahay u waajibay sabiilka culamada qaar waxay ku fasireen in looga jeedo azzaadu waalraaxila xadiisna waa lagu soo wariyey waa sahayda iyo rakuub loo soo fuulo xaramka laakiin xadiidkaas sanadkiisu waa daciif oo sanadkiisu qawi ma aha marka waxa weeye calaa kulli xaal si kasta uu ku soo gaadhi karo ama labadaa ha noqoto ama labadaas yaynay wada dhammaystirnaanbe hadduu soo gaadhi karo xajkii wuxuu noqonayaa inuu ku waajibayo oo waxaa dhici karta ruux baa qawi ahoo rakuub la'aantii buu xaramkii iman karaa badkaga gudbanna ma jirto yacnii intuu lugeeyo ayuu lug ku soo xajin karaa kaasoo kale la odhan maayo hadduu mar waxa weeye xooluhu ku soo xajinayay haysto uuna markaa lug ku tegi karo kaga iman karo oo xajkii ku gudan karo yacnii raaxiladii baa kaa maqanoo xajka waajibnimadiisi waa kaa dhacaya la odhan maayo waman kafara ku kastoo kufriya oo gaalooba bimacnaa xajka dafira fa ina allaha ilaahay haniyun hodan buu ka yaho hani buu ka yahay cani ilcaalamiina khalaa'iqdoo dhan buu hani ka yahay culamada qaar waxay qadaraan falaa yaduru ilaa nafsah yacni saasay qadaraan laakiin waxba markaa mutacayin ma aha marka fa ina allaha haniyun cani ilcaalamiin haddii laga dhigo jawaabu shardigii laga dhigo waxay noqonaysaa cumuumkaa rabdinaya oo kan kufriyey caalamiintu ka mid yahay caalamiinta ayuu markaa ka mid yahay markaynu leenahay shaygaasi waa shay qadari ah shayga qadariga ahi waa laasimu lwuquuc yacni waxaa weeye shay laasimulwuquuca weeye shayga markaa qadariga ah marka fii aglabi alaxyaan ayuu noqonayaa xaaladaha markaa haalibkooda ayuu noqonayaa waxa weeye qadar ahaan inay sidaas tahay qadar ahaan inay sidaas tahay laakiin sharci ahaan shaygu hadduu yahay laasimulwuquuc ma aha ee mukhaalafaad waa lagu dhici karaa sharci waxa weeye aan la khilaafayna wuxuu noqonayaa oo aan wax takhsiisi gelayn markii waxa weeye xurmada loo soo celiyey laakiin haddii kale waxaa laga reebayaa intii markaa nebiga loo banneeyey oo intaa waxa weeye amarkii sharciga aha waa laga reebay ee waajibka ay ahayd in markaa ammaan markaa lagu bixiyo oo la nabadgeliyo waxaa xaramka ku sugan masaa'il bay culammadu ka warramaan xajka ku saabsan oo waxaa ka mid a xajku ma cala alfawr ba mise waa cala altaraakhi oo dadku markay xajku ku waajibo ma waxa waajib ku ah si deg dega xajkii inay ula yimaadaan mise si deg dega inay ula yimaadaan waajib ma ahee dib waa u dhigi karaan masaladaas waa masale culammadu isku khilaafsan tahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay qabaan oo shaaficiyadu ka mid tahay wujuubka xajku waa cala altaraakhi bimacnaa dib baa loo dhigi karaa ma laha in dib loo dhigaa waajiba ma laha ee waxay u jeedaan in dib loo dhigaa bannaan laakiin haddii la hormariyo inay sida fiican tahay dee khilaaf kuma jiro khilaaf kuma jiro calaa kulli xaal taasna khilaafka waxaa keensaday marka hore siiqada amar ma fawr bay keensataa mise taraakhi waxaa kaloo keensaday mas'alada labaad in nebigu sala allahu alayh wasalam sannad dib u dhigay siday culammada badankoodu qabaan oo sannaddii sagaalaad baa xajka la waajibiyey sannaddii sagaalaadna nebigu sala allahu alayh wasalam ma xajinin ee sannaddii tobnaad ayuu xajiyey marka hadduu ahaan lahaa xajku cala alfawri oo deg deg in loola yimaadaa xajka ay waajib ahaan lahayd nebigu dib uma dhigeen sannaddaas ee hor buu kala iman lahaa hor ayuu kala iman lahaa marka waxa weeye calaa kulli xaal mas'aladaas khilaaf baa ku jira laakiin sida ixtiyaadka badan ee axwadka ah ee dimadana baraa'adeeda u sii fiicani waa in markaa la qadimo oo hor lagala yimaado nusuustuna waxay sheegaysaa in markaa khayrka loo degdego wasaaricuu wasaabiquu iyo fastabiquu ayaa layna amray abar ana lidimma taasaa ah nabigana sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey inuu yidhi idaa araada axadukum alxaja falyatacajal ilayh hadduu midkiin xajka doono ha u degdego xajka ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiskaana culamada qaarkood waa taxsiiniyeen laba su'aalado xaj ku saabsan su-aali waxay sheegaysaa xoolo xaaraana ruuxu hadduu haysto oo uu ka xajo ma ka ansaxaya xajku jawaabtu waxay tahay xoolo xaaraana inuu kasbadana uma bannaana inuu haystaana uma bannaana waana inuu ka toobad keenaa hadduu ku dhacay xoolaha xaaraantiina hadday ahaadeen qaaruu cid ka dulmiyey ama ka khiyaameeyey ama ka xaday ama ka dhacay waa inuu ciddii u celiyaa haddayna ciddii noolaynna cidda dhaxalkooda leh waa inuu u celiyaa waana inuu ilaahay uga toobad keenaa haddii xoolahaasi aynay ahayn xoolo uu cid ka dhacay ama ka xaday ama ka boobay aynay ahayn ee mucaamalo xaaraan oo dhex martay ayuu xoolahan ku shaqaystay beddelkaa xaaraanta ana dee cid bay wax kala dhaafsadeen lama odhanaayo ciddii u celi la odhan maayo masalanoo kale khamruu iibinayey ruuxii kale wuxuu qaatay khamrigii xaaraantaa buu qaatay ruuxanna wuxuu qaatay xoolihii xaaraantaa buu qaatay labadiiba isaga isugu daroo xoolahana u celi la odhan maayo waxaa la mid ah beddello kale oo dee waxa weeye xaaraan ah sida ribe inuu ku macaamili jiray iyo wax la mid ah oo ay sidaa ku kala qaateen ama gabadhu ay jidhkeeda iibin jirtay oo kiina manfacadii xaaraantaa uu oofsaday iyaduna xoolihii xaaraanta ahayd ay haysato dabeedna hadday doonaan inay toobad keenaan maxay samaynayaan waxay samaynayaan xoolaha waxay samaynayaan takhallus niyatu takhallus bay samaynayaan way markaa isdhaafinayaan oo masaalixulcaam bay ku bixinayaan danaha guud waddooyinka iyo yacni waxaweye biriijyada iyo waxyaalaha dadku ku wada intifaacayaan ee maslaxo shakhsiya aan ahayn cusbitaalka dadka ka dhexeeya iyo waxyaalaha noocaasoo kale ayay ku bixinayaan waxaanu niyeynayaa inuu xaaraantaa isdhaafinayo ka takhallusayo niyadaa iyo towbaddaa iyo takhalluskaasaa laga ajar siinaya laakiin sadaqaduu sadaqadaysanaya ma aha oo ina allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba ilaahay waa tayiba waa wanaagsan yahay waxaan tayib ahaynna ma aqbalo laakiin ajarka wuxuu ku helayaa towbadda uu ka toobad keenay xaaraantii iyo qurunkii uu isdhaafiyey ee ka takhallusay maslaxadaa guud ku bixiyey niyada uga jeedayna ay ahayd niyo inuu xaaraanta isdhaafinaya ah taasuu ajarka ku helayaa ou ma'juur ku noqonaya hadday laakiin dhacdo ruuxu inuu xoolaha xaaraantaa ku xajiyo culammada qaar waxay leeyihin xajku maba asaxayo bimacnaa faralku kamaba dhacayo oo dee nahyigu wuxuu keensanayaa fasaad laakiin sida jumhuurku qabaan waxay leeyihiin labada jiha waa kala duwan yihiine yacni daatadii xajka wax ku sugan shaygani ma ahee ruknigii faralkiisi waa ka dhacaya laakiin sawaab weyn iyo dembidhaaf iyo wixii markaa caynkaas ahaa kuma helayo ee wuxuu noqonayaa miduu faralkii ka dhacay oo aan la odhanaynin fariidatulxaj waa lagu leeyihi rukniga waa kugu baaqa aan la odhanayn laakiin sawaabkaasaanu ku helay xaj mabruurana dee uma dhowo ma noqonayo miduu dembidhaaf ku helayana maaha ruux kale wuxuu leeyahay hadduu ruux usro leeyahay oo xaas leeyahay guri uu deggan yahayna aanu lahayn xoolana uu ururiyo ma wuxuu hormarinayaa guriga inuu dhiso mise wuxuu hormarinayaa xajka jawaabtu waxay tahay yacni haddii guriga xaajo weyn markaa loo qabo oo aan la sugi karaynin oo dee usradii u dhibaataysan tahay waxay noqonaysaa inuu markaa waxaweye hormariyo guriga laakiin dhibaato hadda markaa degdegi haddaynay jirin oo dikirooyin iyo waxyaale layska helayo oo wax hadda markaa degdegi aynay jirin ila dad fara badan baa markaysaga guryo kira'a ku jira danahooda kalena raacda ee miday hadda daruuro u tahay aynay ahayn in guri markaa loo dhiso waxay noqonaysaa fariidada xajka inuu hormariyo ayay noqonaysaa waxa uu ku xajinaya ruuxu markuu xajinayana qadarka uu xajka ku tegayo iyo masaariftuu isticmaalayo iyo intuu kaga soo noqonayo waa inuu haystaa masruufku reerka uga tegayo intaasna waa inuu hayaa xoolo kaloo ka badan inuu hayo lama shardiyo masruufka intaa uu ka maqan yahay ay sii masruufanayaan waa inuu hayaa intuu isaga ku tegaya xajkee kaga soo noqonaya ee uu masaariifsanayana intaana waa inuu hayaa intaa hadduu hayo faralkii xajku waa ku sugnaaday waxaan kaloo baraarujinayaa dibudhigista xajka la dibdhigaa dhibaatay leedahay dhibaataday leedahay waxaa ka mid a ruuxii markan maal buu hayaa inuu xajiyaa waa suuroobaysay xajkii waa dibdhiga waxaa dhici karta xoolihii inay ka baxaan oo faralkii xajkuna korkiisa ku sugnaaday ilaa wuxuu noqday nin awoodi karaya xajkii qaanna ay ku reebeenoo dee ay noqotay markaa waxa weeye inuu wuxuu ku xajiye ma hayo oo ninkii waa faqiiro xoolihii waa ka baxeen haddana faralkii waa lagu leeyahoo waa ku waajibo isagaa tafriid la yimi oo dib u dhigay marka xaaladdan ma hayo waxaan ku xajiyo ma noqonaysee mar haddaad xilli awoodaysa inaad xajido oo adigu aad xajin weyday faralkaasi dushaada waa ku sugnaaday meel kastaba ka raadi waajib bay kuu tahay inaad xajido waa qaan lagugu leeyahay qaanta iska gudo iska bixi saasay noqonaysa waxaa la mid a dad baa xoolo badan lahaa xoolihii baynay sekada ka bixin jirin sanawaad markaa waxaa weeye mutacadida iyagoon sekadii ka bixin toban sano ama wax la mid ah xoolihii sekada iyagaan ka bixin ayaa xoolihii baxeen qaantii waa lagu leeyahay sekada xoolo uu hadda seko ku bixiyana ma hayo marka iyagiina ka baxe qaanna ku reebe waana ka baxeen qaanna waa ku reebeen taasina waa dhacdaa marka waxaa weeye calaa kulli xaal qaanta waa in hore laysaga gudaa oo ruuxu haddii markaa helo aanu dib u dhigin yacni saas weeye allah wuxuu yidhi qul yaa ahla alkitaabi lima takfuruuna biaayaati illaahi wallahu shahiidun calaa maa tacmaluun qul waxaad tidhahdaa yaa ahlaalkitaabi ahlu kitaabow lima takfuruuna maxaa uga gaaloobaysaan biaayaatiillaahi aayadaha ilaahay maxaa uga gaaloobaysaan wallaahu shahiidun walxaal allahu ilaahay shahiidun markhaati uu ka yaho og yahay calaa maa tacmaluuna waxaa samaynaysaan uu ilaahay og yahay maxaa uga kufrinaysaan oo uga gaaloobaysaan aayadaha ilaahay qul waxaad tidhaahdaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lima tasudduuna maxaa ugu diidaysaan can sabiili illaahi waddada ilaahay maxaa ugu diidaysaan man aamana kii rumeeyey maxaa ugu diidaysaan mankaasaa wuxuu yahay mafcuulkii tasudduuna tabquunaha maxaa ugu diidaysaan tabquunahaa xaalaad doonaysaan waddada ilaahay ciwajan ay mucwajatan xaalay tahay mid qalloocda aad rabtaan maxaa sidaa ugu diidaysaan maxaa ugu diidaysaan waddada ilaahay oo uga mancinaysaan tabquunahaa xaalaad doonaysaan haadu waxay u noqonaysaa sabiilka lianna asabiila yudakkaru wa yu'annas sabiil waana la tadkiiriyaa oo labbaa laga dhigaa waana la ta'niisiyaa oo waa la dhadigeeyaa marka damiirka loo celinayo mar waxaa laga dhigaa lab marna dhadig wa in yarow sabiila rushdi laa yatakhiduuhu sabiila laa yatakhiduuhu waa la tadkiiriyey halkanna waa la ta'niisiyey tabquunahaa xaalaad doonaysaan sabiilkaa ilaahay ciwajan ay mucwajatan xaalay qalloocdaad doonaysaan iyadoo qumman ma rabtaan ee baatilkiinna inay waafaqdaan rabtaan xaalay saa tahaa rabtaan wa antum shuhadaa waxaad doonaysaan walxaal antum idinku shuhadaa aa og tihiin in waxa weeye sabiilkii ilaahay uu yahay oo uu qumman yahay sabiilka ilaahay qumman yahay aa og tihiin oo saa ka markhaati tihiin wama allaahu ilaahay ma ahaa nin bikaafilin mid ka moog ilaahay ma aha camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ee waa og yahay ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow in tutiicuu fariiqan in tutiicuu haddaa adeecdaan oo maqashaan fariiqan koox kooxdaasoo min aladiina kuwii ka mida uutulkitaaba kitaabka la siiyey yarudduukum ay yusayiruukum waxay idinka yeelayaan bacda iimaanikum iimaankiinni dabadeed waxay idinka yeelayaan kaafiriina qaar gaala aba idinka yeelayaan ilaahay wuxuu canaananayaa ahlu kitaabka wuxuu ku canaananayaa kufriga iyo xumaanta ay la imanayaan iyo baatilka ay doonayaan buu ku canaananayaa waxaanuu ilaahay inooga digayaa in ahlu kitaabka la ateeco ayuu inooga digayaa waxaanuu inoo sheegayaa iyagu inay nala rabaan inay ina gaalaysiiyaan allah wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa yaa ahlalkitaabi ahlu kitaabow ahlu kitaab waa kuwii kutubtii hore lahaa kitaabkii towraadeed iyo kitaabkii injiileed kuwii u helkahaa baa loo jeedaa waa yahuud iyo nasaara lima takfuruuna maxaa uga gaaloobaysaan biaayaati illaahi aayadaha ilaahay wallaahu shahiidun walxaal allaahu ilaahay shahiidun uu og yahay maxaa uga gaaloobaysaan calaa maa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ilaahay og yahay qul waxaad tidhahdaa yaa ahlaalkitaabi ahlu kitaabow lima tasudduuna maxaa ugu diidaysaan sadda waxay qaadataa markay tahay bimacnaa manaca mafcuul bay qaadataa yacni mar waa mutacaddi sadda marna waa laazim hadday laazim tahay sadda yasidu iyo yasuduba waa ku timaaddaa laakiin hadday mutacaddi tahay yasudu keliya ku timaaddaa hadda waa mutacaddigii weeye markaa manka ayaana mafcuulki ah lima tasudduuna maxaa uga mancinaysaan oo ugu diidaysaan can sabiili illaahi waddada ilaahay xaggeeda man kii ugu diidaysaan aamana rumeeyey oo mu'miniinta maxaa ugu diidaysaan markaa waddada ilaahay oo islaamnimada ah iyo xaqa maxaa ugu diidaysaan tabquunahaa xaalaad doonaysaan waddada ilaahay maxaa uga mancinaysaan ciwajan ay mucwajatan xaalay qalloocda aad rabtaan oo xaal laga dhigo ciwajan weji labaad culamada qaar waa mareenoo waa in la yidhaha tabquunahaa ee tabquuna liajliha iyada aawadeed waxaa u rabtaan ciwajan qallooc baa rabtaan qalloocan iyada aawadeed baa u rabtaan laakiin wejiga hore ayaa markaa culamo badani ay mareen sida jalaalaynku marayaana waa sidaas in la yidhaahdo ciwajan in la xaaleeyo oo mucwajatan ayuu cabiraan wa antum shuhadaa waxaad doonaysaan walxaal antum shuhadaa ama waxaa ka mancinaysaan walxaal antum idinku shuhadaa aa og tihiin inuu waddadii ilaahay ay tahay baa dadka ka mancinaysaan oo u diidaysaan aa markhaati ka tihiin wama allaahu ilaahay ma ahaan bikaafilin mid ka moog oo aan ogayn ma aha camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ee ilaahay waa og yahay oo waa ka warqabaa ogaalkuu og yahayna waxaa ka dhalanaysa inuu idinka abaalmarinayo yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow in tutiicuu fariiqan haddaa ateecdaan oo maqashaan koox kooxdaasoo min aladiina kuwii ka mida uutulkitaaba kitaabka la siiyey yarudduukum waxay idinka yeelayaan radda waa bimacnaa sayara fa radda shucuurahunna suuda biida siduu shaacirkiiba yidhi waxa uu ka yeelay timihii madooba caddaan buu ka yeelay marka radda waxay ugu jirtay halkaasoo kale bimacnaa sayara laba mafcuul bay markaa qaadanaysa yarudduukum ay yusayiruukum waxay idinka yeelayaan haddaa addeecdaan bacda iimaanikum iimaankiinni dabadeed kaafiriina qaar gaala a bay idinka yeelayaan qaar gaala oo gaaloobay bay idinka yeelayaan iimaankiinni dabadeed wa kayfa takfuruuna wa antum tutlaa calaykum aayaatu allahi wa fiikum rasuuluh wa kayfa takfuruuna saa u gaaloobaysaan yacnii xaaladee baa gaaloobaysaan calaa ayi xaalin takfuruun wa antum tutlaa calaykum walxaal antum idinka tutlaa calaykum korkiinna lagu akhrinayo aayaatullaahi aayadaha ilaahay lagu akhrinayo waxaa aayadaha ilaahay lagu akhrinayaa wa fiikum rasuuluh ama isla mawdicii laga xaaleeyo mutaraadifataan labada xaal laga dhigo saasaana fiican saa u gaaloobaysaan wa antum tutlaa calaykum aayaatullah wa fiikum rasuuluh saa u gaaloobaysaan walxaal fiikum rasuuluh dhexdiinna uu ku sugan yahay rasuulkii ilaahay laba arrinoo labaduba gaalnimada idiin diidayaan iyagay idinku sugan tahay oo labadaa xaalba aa ku sugan tihiin sidaa u gaaloobaysaan waman yactasim billaahi faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim waman yactasim ku kastoo qabsada billaahi ilaahay qabsada oo xadhigga ilaahay ku dhega ama ilaahay tala saarta faqad hudiya xaqiiqe e waa la hanuuniyey ilaa siraatin wadda intii ka ahaataa lagu hanuuniyey waddadaasoo mustaqiimin toosan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow ittaquu allaha ilaahay ka baqa xaqa tuqaatih baqashadii uu xaqa u lahaa ilaahay ka baqa walaa tamuutunna ha dhimannina ilaa wa antum muslimuun xaal axwaasha ka mida ha dhimannina ilaa wa antum ilaa walxaal antum muslimuun xaalad aa muslimiin tihiin mooyaane xaalad kale ha dhimannina wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu wactasimuu qabsada bixabliillaahi xadhigga ilaahay xadhigga ilaahay qabsada jamiican xaalaa dhammaantiin tihiin oo adhan tihiin bimacnaa isku mid tihiin mujtamiciina xaalaa tihiin qaar kulansan walaa tafaraquu ay walaa tatafaraquu ha kala tegina wadkuruu xusa nicmata allaahi nicmada ilaahay xusa nicmada waxaa loo jeedaa bimacna alincaam nicmaynta ilaahay idiin nicmeeyey xasuusta oo garta calaykum korkiinna idinku nicmeeyey id kuntum acdaa'an wuxuu idiin nicmeeyey id kuntum goorta ahaydeen acdaa'an qaar col ah qaar col isu ah a ahaydeen ayuu ilaahay idiin nicmeeyey oo islaamnimada idinku nicmeeyey fa allafa waa isjeclaysiiyey bayna quluubikum qalbiyadiinna dhexdooda ayuu isjeclaysiiyey oo isu dumay oo colaaddii idinka saaray fa asbaxtum waxaa noqoteen binicmatihi nicmaynta ilaahay ama nicmada ilaahay daraaddeed waxaa noqoteen nicmada ilaahay uu idiin nicmeeyey daraaddeed waxaa noqoteen ikhwaanan walaalo a noqoteen walaalo ayaa noqoteen wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaar wa kuntum waxaa ahaan jirteen calaa shafaa xufratin yacnii haadaan qarkeed qaar ku sugan baa ahaan jirteen haadaantaasoo mina naari naarta ka mid ah yacnii naar haadaanteed qarkeeda qaar ku sugan ayaa ahaydeen waxaa naarta idinka xigay uun inaad dhimataan dalaq baaba odhan lahaydeen fa anqadakum minhaa markaasaa ilaahay idin badbaadiyey minhaa naartii idinka badbaadiyey ama minhaa haadaantii idinka badbaadiyey ama minhaa gebigii ama qarkii idinka badbaadiyey oo shafaa yacni loo celiyo oo shafaadu waa mudakare maxaa haddaa loo ta'niisiyey haddii wejigaa loo celinayo waxaa loo idaafeeyey mu'anas baa loo idaafeeyo mudaafkuna mudaafu ilayhiga dhowr iyo toban umurood buu ka kasbadaa ilaa lix iyo toban umurood baa la gaadhsiiyaa waxaa ka mida ta'niiska iyo tadkiirkaa ka mid a marka shay mu'anasa haddii shay mudakara loo idaafeeyo waa dhacdaa inuu ta'niiska ka kasbado damiirka loo celinayo shaygii mudakarka ahaan jiray ee mu'anaska loo idaafeeyey in mu'anas laga dhigo damiirka kadalika yubayinu allaahu lakum aayaatih ay misla dalika atabyiin caddayntaas mid la mida yubayinu allaahu ilaahay wuu caddaynayaa lakum idinkuu idiin caddaynayaa aayaatii aayadihiisa wuxuu idinku caddaynayaa lacallakum tahtaduun si aa u hanuuntaan ayuu idinku caddaynaya halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk